qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli bawaayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
kulanti waxaana wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka waayaha nolosha ee raadaya asnaga mawjada sideetan iyo toddoba dhibic toddoba meegaardis jawaariir shabeelle soomaaliya qofba waayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli bawaayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
waa hagaag mar kale dhegeystayaal barnaamijka waayaha nolosha ee raadiya isna waxa uu baxaa maalin walba oo isniin ah kaasi oan dhalinyaradu ku weydiino waayahooda nololeed halka ay kusoo qaateen waxbarashadooda taariikhda nololeed kuna saabsan qofka aan ka wareysanayno barnaamijka waayaha nolosha maxamed cabdi axmed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada wax ka barta magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana ka wareysanay barnaamijka waayaha nolosha halkuu waxbarashada kusoo qaatay waxyaabaha uu ka xasuustay yaraantiisa
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ee ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
hagaag saaxiibyaal haatan waxaanu gudagalaynaa barnaamijkeenii dhegeysi wanaagsan een ugu horeyn kusoo dhawo barnaamijka waayaha nolosha ee raadiyo isnaay ku nool magaalada jowhar waanu ku dhowahay raadiyo isnaay
waayahay aada umahadsantaha sikriye barnaamijkan waayaha nolosha dhalinyarada ayaan ku weydiinaa waayahooda waxbarasho iyo halka ay kusoo qaateen marka aad ugu horeyn waxaad ka warbixisaa halka aad kusoo barbaartay kuna dhalatay wallaahi horta aniga muqdishaa inta badan kusoo qaatay waayaheyga waxawaaye dugsigii sare meeshaan ku dhameeyey alxamdulilah waxawaaye waqti badan meeshaana joogaa oo degnadan jowhar oo ah caasimada maamul goboleedka hirshabeelle waayaheyga waxbarashana waxaa waaye dugsigii sare intaa ku dhameeyey hadirtaan alxamdulilah waaya jaamacadda ama leefalkii jaamacadda uu sareeyey waxbarashaa meeshaan ka wada
waayahay waa hagaag waxayr haddii aan dib u laabano ka waran waayahaygii dugsiga waxbarasho yacni dugsiga qur-aanka kariimka ayaa ka wadaa iyo halkaad kusoo qaadatay macalinkii iyo waxaad ka xasuustay wax yar wallaahi waayihii qur-aanka waxaa waaye waqti waqtiyadeeda ugu fiicnaa qofka bilaadanka ee marka uu leefalkaas kasoo bilaabayan waqtigu ugu fiican yahay maskaxdiisa wax qabanayso alxamdulilah waxaa waaye dhalinyaro badan waa ka xasuustaa laakiin waxaa waaye hadirtaan waxaa lalahay dadka waxaa waaye waqtigaa kala geeyo maxaa waaye asxaabtii hadirtaan isma heeno laakiin boqolkiiba sagaashan waxaa waaye waa heeyaa oo alxamdulilah waxa la barto oono adduunya aakhir wax kugu anfacane waxa ka jiro waa qur-aanka alxamdulilah
waayahay skriya aada umahadsan tahay bal markaana ka waran waayihii yani xiliyadii dugsiga waxaa jirto caruurnimada waxyaabo aada loo dheelo ama ilmaha ay u badan yihiin haddii ay tahay dhanka webiga ama dabaashoo kale haddii ay tahay kubadoo kale adiga waxaan lasoo koobi karnaa jiro marka aad waqtigaas maxaa u badneed maxaana caqabada aad kala soo kulantay wallaahi waayihigii yaraanta haddii la dhaho an waxaa aada u jeclaa kubadda waxaan ciyaari jiray banooniga ilaa hadirtaana aa ciyaaraa dabaalna waxaa waaye waa soo dabaasho webi iyo iyo maxaa la lahaa iyo war iyo wax un soomaalida wax badanay u yaqaaniin meelaha biyaha iskugu yimaadaan inta badan waxaa waaye waqtigii waa kusoo qaatay laakiin waxaa aada u jeclaa banonig wax caqabad ah kala kulmayna ma jiraan marka banooni dheelaayo waa ogtay markay dad kaa waaweyn oo kale ay ciyaarayaan waxaa waaye adina yaraanta aa banooni ku dheelayso caqabado badana jiri karto dhanka dilka haddii la dhaho kale wallaahi horta way jirtaa sax waaye hadda ka hora waxaa igu dhacday dhalinyaro oo adiiga waaweynaa banuun la dheelayay dhalinyaro kaloo xaafadana banuuniyaa fiirsanayeen markaasaa waxaa dhacday in uu liga kala tuuro markaasaa shabaq uu salaxa dheelayay shabaqii bir dhexdooda inay gacanta ii gasho gacanta iga jabto markaasay dhahaan ilmihii meeshii ee igana xilaayeen ay dhahaan waa laga waala dadka waaweyn maxaa dhex kaleeyey marka waxaa waaye dhalinyaradu waxaa waaye marka qaarna waxaa waaye dad roma ku jiraan dad dhalinyaronimada marka marka qaar jaahilnimo keenayso
laakiin markii la weewen yahay waxaa waxaas ama dadkan ka suurtooda laakiin markii la yaryahay waxaa waaye kubadna laisugu imaado dhibkaa ka batee waayahay markii aad soo weynaatay waxbarashada halkay aad ka bilowday ilaa iyo heer intay aana ka gaartay iskuulka iskuul badan ma jiraan oo aada soo dhigatay mise hal keliya aad ka dhamaysay wallaahi ani iskuulkii aan ku bilaabay waxaa la dhahaa alfijri wuxuu ka yaalaa muqdisho caasimadda marka dugsi ilaa waxaa kusoo qaatay heerka lixaad kadibna waxaa usoo gudbay magaalada jowhar caasimadda hirshabeelle intaa waayihiygii iskuulka ku dhameeyey jaamacaddana ka bilaabay wallaahi lixaadkii aa imaaday ilaa fonfor intaa ku dhameeyey maantana jaamacad ka bilaabay
qofba waayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waayihiisaa meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli bawaayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
jowar aan muqul fudeed inaad la qabsato dhalinyarada waxyaabaha aada ciyaartid oo kale base saaida kugu adkaat inkasta oo meel ku cusub meel kugu cusub gaad imaada aqabad badan aad kala kulmaysa wallaahi bilaahi horta dhalinyaro iyaga isfahmo waxawaaye dhalinyaro markii la dhaho waxawaaye dadka keliya een hore iska fahmi karo isku dabeecad ee qof walba qofka ku dabeecad yahay hore ka fahma marka waxawaaye ani waxaa la qabsadaa leh oo wax dhibaata ama caqabada ah kala kulmay ma jiraan
waa yahay aadaa umahadsan tahay waqtiga aada iskuulka dhiganaysay marka iskuulka waxaynu ognahay caqabado badan aa lagala kulmo oo ka mid tahay in iskuulka lagaa xirtoo kale oo ka mid tahay inaad macalin isqabataan in aa arday isku dhacdaan oo kale ka waran marka adi wallaahi horta niyo weligeyba ani hal macalin aan isku dhacnay oo xilligaygii iskuulka laakiin qo- weligeyna halkaas maalin aan xasuusta waalidkii la wacay waxaa waaye waalidiinta la wacay iskoolka markii oo ardayga oo oo loo loo diga ama oo la celi waayo waalidkiisa loo waca marka waxaaba xasuustaa weligeyba halkaas maalin inuu waalidkeygii oo iskuulka yimaaday laguga qayliyey marka animaba iska dhib badneen oo qof iska deganaa iska ahaa waaya ka waran marka eh, xilliga iskuulka waxaa waaye wax badan aa laisku mashquuliyaa adi marka eh, inkastoo dhalinyarana aad xiriirka ka waran saas ku eede iskuulka inkastoo maalin kasta waxaa waaye qof dumar aa iska hor imaanaysaan jaaniska keliyin iskuulka uu yahay macnaa inta kale adag tahay in dumar la arko
wallahi horta yaashis waa igu kadisay kowle waxaa ku dhahaa waxaa waaye aniga waxaa waaye horta hal qof inaa la hadlo waa jeclahay ilaa hadirtaanne waxaa waaye een, hal qof inaa nolosha nolosha waxay ku jirtaa la hal qof inaa la noolaato oo waqtigaagana aa siisid si- oo asigana waqtigiisa kuugu huro marka ani m- ma dad badneen Sax.
Ah, hal qof oo ku ekaa leh Dumar badnayn ama- ha ma dumar badnayn si fiican halkaas qof absolutely waaya marka waqtigaas eh, hadda heer jaamacadaa tahay marka ka waran waqtigaas ilaa hadda meeqaa maraya is dhigi karnaa wallaahi wallaahi waqtigaas ilaa iyo had irtaan waxaa leeyahay ani qofkii un amaa ku eka waaye iskuulka ilaa hadda macquul waay Ah, way dhici kartaa
waa hagaag waa hagaag aadaa umadsantay intaasna aynan kaga gudubno eh, dhanka jaamacaddan usoo wareegeynaa marka jaamacadda ka waran markii aad bilaaweysay kuliyadda aad baranayso camal eh, ka waran ayadana ma kuliyad lagu dooqaa mise waa wax aad adig maskaxdaada ka keensatay wallaahi horta markii jaamacad la dhahaayo waxaa waaye waxbarashadii hoosaa kasoo gudubtay Waxbadar- waxbarashadii waxaa u gudubtay leefalkii oo hayga ahaa marka waxaa dhihi lahaa taas anaa doortay oo waxa ani niyaddeeda kasoo gocay un waa leeyahay maahan waxaa lii dooqay maysan ahayn alxamdulilah hadirtaan waxaa waaye jaamacadda waxaa wadaa heerkeedii een, sanadkeedii saddexaad oo wan yeeraa ii haray insha allah waxaa waaye ilaahay ka rajeynaana inuu ilaahay ii fududeeyo
Ah, hagaag marka jaamacadda wax aqabadaa oo saas ah kalama aadan soo kulmaysaa rajeynayo maya alxamdulilah waxaa waaye jaa- jaamacadda waxaa waaye wax caqabada maanta a kala kulmay oo maanta a leeyahay caqabadaasaa jirto malahan alxamdulilah waa caqabad la sheegi kara ama wax la taaban karo ma jiraan
وفوايسها فوايسها الليل ملك وابو وينو كلا فوقان مياكو وحمي ولي وفوايسها الليل ملك وابو وينو كلا فوقان مياكو وحمي ولي
Maye, maye, iwa shekara. Maye, maye, iwa shekara.
fawaayihiisa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
Maye, maye, iwa shekara. Maye, maye,
ka waran marka inta aad waxbarasho ku jirta iskuul ama jaaca- ama jaamacadba inkastoo inta badan dhalinyarada ay tahriib ka xiiseeyaan islamarkaana eh, yurub yacni wax weyn looga dhigo in ay dalka ka baxaan shaqo wanaagsan halkaas laga sheegay iyagoo waxbarashadooda ka tago ka waran marka aad fikirkaaga wallaahi aniga iskiriya ahaan in badan waa jeclaa inaan wadanka ka baxo oo weliba wadanka iskaga dhaha wadanka rajo ma lahan wax ma lahan maxaa laga qabanaa waxbarashadan haddaa maanta iskuul dhammaysid jaamacad dhammaysid adile wax isku barate mahane waxaa wax u barate ma jiraan laakiin hadirtan waxaa waaye wadanka waa isbedela ka muuqdo oo waktigiisii hore oo saas loo fikiraya ma joogo waxaa waaye wadanka kheyraadkiisa hadirtan in lasoo bixiyo la bilaabay wadanka isbedel weynaa ku imaaday hadirtan waxaa leeyahay markab oo degada muqdisho kusoo xirtay oo dalka turkiga leeyahay oo saxminaya shidaalka marka wadankiina oo isbedelay oo horumar u tilaabsanayo waa wuxuu aa wada arkayna dhallinyaradeena maantana waxaa leeyahay adina ha is curyaaminin wadankaagana ha curyaaminin waalidkaana ha curyaaminin waxaa waaye wadanka faa'iidaa kasoo socotay hala- halaga wada faa'iidaysto
intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii waayaha nolosha aad kala socoteen raadiyo asnaay mawjada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba meegaar jawaar hirshabelle soomaaliya tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo
qof bawaayihiisa bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
maye maye i washekada maye maye i washekada bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
maye maye i washekada maye maye
qof bawaayihiisa bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
maye maye i washekada maye maye i washekada bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli